waxaa dalka koonfur afrika muddooyinkii lasoo dhaafay kusoo badanaya afduubka iyo dhacal loo geysanayo soomaalida ku dhaqan halkaas shiine faarax oo ka mid ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee mid ka mid ah gobolada dalka koonfur afrika ayaa sheegay in dalkaasi uu kusoo badanayo dilalka iyo afduubka ka dhanka ah soomaalida waxa uu tilmaamay in xilliyada habeenkii aan bannaanka loo bixi karin qofkii dhaqaaqana laga furanayo wixii uu wato oo ay ugu horeeyaan taleefannada haddaba waa kan isagoo ka warbixinaya dhibaatooyinka ku haysata dalkaas baryihii dambe waxaa soo batay magaalooyinka johannesburg ee dadka soomaalidu ay degan yihiin sida xadda xaafadda aan soomaalidu ka degan tahay oo mayfir layidhaahdo waxaa kusoo batay afduub dadka ganacsatada ah oo waaweyn iyo dukaamadii iyo hadda xataa habeenkii waxaa awal dadku meel iska safe iska ahayd hadda baryihii dambe ugu dambeeyey waxaa bilowday in gabdhaha habeenka soo adeeganayo aysan soo adeegan karin taa ayada oo sababtay in habeen walbo gabadhii markay baxdo ama wiilkii uu baxo oo dukaanka adeegu doono inta uu socdo dukaanka laga dafo teleefanada dalka koonfur afrika ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ay soomaalidu ku ganacsato kuwaasoo marar badan xadgudubyo kala kulma tuugada waddankaas waxaana xadgudubyada ugu horeeya dilalka iyo dhaca joogtada ah ee loo geysanayo soomaalida ku nool waddankaasi